debkan oo si gaar ah oga kacay magaalada qabri bayax oo ka mida dhulka ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa basbeeliyey ugu yaraan laba iyo toban xarumood oo ganacsi iyadoo debka loo waayay gawaarida dabdemiska ilaa hadda lama oga waxa uu debkani ka kacay hase ahaatee dadka magaalada ayaa gurmad wixii ay awoodeen sameeyey waxaana xili dambe lagu guulaystay in debka la bakhtiisiiyo marka laga soo tago burburka hantiyadeed ee ka dhashay debka waxaa la soo warinayaa in hal qof uu dhaawac fudud ka soo gaaray debkan haddaba jawiga goobta uu ka kacay debka ayaa ahaa sidan
dabdamisadiina ma jirta baa la yidhi markaa gurma degdeg ayaan u baahanaa gurma degdega inala soo gaadho inala soo gaadho ilaahu naga soo gaadh ilaahu naga soo gaadh ilaahu qofkii badbaado u baahanta ilaahuna badbaadi ina soo badbaadi ilaahuna badbaadi debkan ayaa ku soo aaday xilli ay dabaylo xooggan dhacayaan iyadoo xilliyada jiilaalka ay aad u badan yihiin dababka kaca dadka ku nool deegaanadaas ayaa u muuqda inaanay u diyaarsanayn haddii musiibooyinka noocan ah ay dhacaan ay isugu dayi lahaayeen yaraynta waxyeelada uu geysanayo dabka